Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda voice of america oodna ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband
aweysin wanaagsan waa axad bisha oktoobarra waa shan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba haaruun macruuf
magaalada xaaladeeda aaday u fiican tahay aaday u fiican tahay wax dhiba ma ka dhicin ciidamadii mataqaanaa banaanka la geeyey banaanka la dejiyey maaragtay een, odayaasheenii dhaqanka iyo nabaddoonadeenii ayaan codsanay in banaanka la dejiyo aad iyo aadaan usoo dhaweynay ciidamada amisom
mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada baraawe oo nooga warramaya xaaladda magaaladaasi waraysi ayaannu idinka haynaa waatay geeljiruhu ugu heesi jireen soddon inaad qadi sool inaad tegi ood sidii noqon saa biyaha ku cab kaasina waa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mida barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha goordhow ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale aad maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba warar kale oo ku saabsan soomaaliya balse marka hore warkii dunida ciidamada dowladda soomaaliya oo ay taageerayaan kuwa midowda afrika ayaa isku diyaarinaya inay si buuxda ula wareegaan magaalada dekedda ee baraawe oo ah marsadii ugu dambeysay ee mintidiinta ururka al-shabaab gacantooda ku jirtay magaaladan oo leh deked muhiim ah ayaa kilomitir u jirta magaalada muqdisho dhinaca koonfureed waxaana gacanta ku hayay ururka al-shabaab tan iyo sanadkii kooxda al-shabaab oo maamulaya magaaladan dekeda ah ayaa u isticmaali jiray inay ka dhoofshaan dhuxusha islamarkaana u iibgeeyaan dalal ku yaala gacanka carabta waxayna sanadkii ka heli jireen sida ay khubaradu sheegeen ilaa iyo milyan oo doolar ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay lacagtaas u isticmaali jireen inay ku maalgeliyaan dagaalka ay kula jiraan dowladda soomaaliya oo ay beesha caalamku taageerto tallaabada ay ururka al-shabaab gacantooda kaga baxday magaalada baraawe ayaa imanaysa bil kadib markii duqayn xagga cirka ah lagu dilay hogaamiyihii hore ee ururka al-shabaab axmed cabdi godane qiiq weyn ayaa laga arkayay magaalada kobane ee u dhow xuduudda siiriya maanta oo axad ah xilli ay halkaas ka socdaan dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka daacish iyo weliba xoogaga kurdiyiinta oo ay dhinaca cir ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee maraykanku dagaaladan ugu dambeeyey ayaa kusoo beegmaya maalin uun kadib markii saraakiil kurdiyiin ahi ay sheegeen in xoogaga isis ay saddex dhinac kasoo duqeeyeen ciidamadooda halkaas ka dagaalamaya shalay oo sabti ahayd weeraradan ayaana noqonaya iskudayadii u dambeeyey ee isis ay doonayso inay kula wareegto magaaladan istaraatiijiga ah tira lagu qiyaasay ilaa boqol iyo lixdan kun oo qof ayaa kasoo qaxay dagaalada ka socda kobane iyaga oo usoo gudbay dhinaca dalka turkiga xiisadahan sii socda ayaa xilligan la sheegayaa inay u muuqdaan inay usii xoob siimanayaan dagaallo sokeeye oo dalka siiriya ka bilowda magaalada kobane iyo degaanada ku hareeraysan ayaa dagaallo ka socdaan tan iyo bartamihii bishii sebtembar ee ina dhaaftay halkaas oo dagaalyahanada isis ay doonayaan in ay furtaan marin toos ah oo isku xidha deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka aleebo ee siiriya iyo weliba raqa oo dhinaca beri ku yaala
mudaharaadayaasha dimuqraadiyadoonka ee hong kong ayaa heshiis ku gaadhay inay banneeyaan qaybo ka mid a dhismayaasha xukuumadda maalin ka hor xilliga loo qabtay inay faaruqiyaan waddooyinka magaalada tallaabadan ayaa timid iyada oo qaar ka mid a dadka mudaharaadaya ay ka baxeen meelo kale oo ay fadhiyeen oo ku yaala magaalada hong kong mase cadda ilaa haatan in mudaaharaadayaasha xaafadaas ay baneeyeen ay kusoo biirayaan mudaaharaadayaal kale oo ka socda xarumaha dowladda iyo inay gebi ahaanba ku laabanayaan guryahooda tobanaan kun oo dadkaasi mudaaharaadaya oo ay ku jiraan arday tiro badan ayaa toddobaadkii labaad dhigaya isku soo baxyo ballaaran oo ay ku dalbanayaan inay si toosa usoo doortaan hogaamiyaashooda doorashada dhacaysa sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka Bo- booliska ku sugan dhinaca koonfureed ee mexico ayaa helay xabaalo baahsan taasoo sare u qaaday walaaca la xidhiidha in laga yaabo in goobtu tahay halka ay ku aasan yihiin in ka badan afartan arday oo lala ah tan iyo intii ay rabshadahaasi dhaceen toddobaadkii hore mas-uuliyiinta ayaa sheegay in goobtan maalintii sabtida ee shalay laga helay meesha la yidhaahdo iguala oo ah deegaanka ay dhibaatadu ka jirto ee guerero oo laba boqol oo kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta caasimadda mexico labayo labaatan sarkaal oo boolis ah ayaa toddoba toddobaadkii hore lagu xidhay deegaankan kadib markii uu halkaas ka dhacay iska hor imaad dhex maray booliska iyo arday mudaharaad dhigaysay saraakiisha deegaanka ayaa booliska ku cambaareeyey inay ardayda u adeegsadeen awood xaddhaaf ah saraakiisha ayaa sheegaysa in golaha xuquuqda aadamaha qaranka ay khubaro u dirtay goobtan kuwaas oo gacan ka siinaya saraakiisha dowladda inay xaqiijiyaan meedadka la helay xabaalo badan oo baahsan ayaa sannadihii lasoo dhaafay laga helay guud ahaan waddanka mexico kuwaasoo ka dhashay rabshado gaangistarnimo oo dhinaca daroogada la xidhiidha oo ay ku dhinteen kumanaan dad ahi
sidaad warkaba ku maqlayseen ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ayaa ku sugan duleedka magaalada baraawe iyagoo isku diyaarinaya inay si buuxda ula wareegaan magaaladaasi saacadaha soo socda goor horeoo hore oo saaka ahna urur ka tirsan ciidamada dowladda ayaa galay deegaanka lagu magacaabo colombos oo ku yaala cirifka waqooyi ee magaalada khadka telefoonka ee deegaankaas ayaan kula xiriiray guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed c d waxaana ugu horreyn weydiiyey bal in ciidanka dowladdu ay galeen magaalada iyo halka ay joogaan kuwa amisom
magaalada baraawe aadeeda u degan tahay runtii maxaa ku dhaha magaalada ciidamada maxaa ku dhaha magaalada daarseeda la dejiyey kolleytaba xaflad weyn oo ballaaran ayaan ku qabanaynaa insha allah berri oo maxaa ku dhahda saraakiishi iyo maxaa ku amisom iyo dowladdii kulli maxaa ku dhahda weriyaal badan ayaa yimid marka magaalada waa nabad odayaashii nabaddoonada iyo kulli aad yaa loola marxabeeyey ciidamada kulleysa maxaa ku dhahdaa ciidamo maxaa ku dhahdaa waxaa la yidhi odayaasha waxay codseen banaanka ciidamada in laga dejiyo marka maga- maadaama magaalo magaalo yar ay tahay oo jidadka dhex mara ay yihiin jidad aad iyo aad cariiri u ah hadee magaalo uun qaadi karto ciidan iyo maxaa ku dadka degan maaha adugu hadda nimankii kaholeele nimankii maxaa ku dhahdaa argagixisada waa gartay n ciidan oo dowladda ah ama amisom ah mid kuu doona ha ahaadee magaalada ma galeen ciidanku maxaan ku yidhahdaa kuwii dowladda ayaa galay amazon dee gooyaha isku rakiban iyo waxay wataan maxaan ku yidhahdaa taangiyaal iyo baabuur waaweyn ee jidadku waa cariiri ciidamada xooga dalka soomaaliya oo galena kolleyta maxaan ku yidhahdaa un odayaasha nabadoonada codsigooda aan banaanka ugu soo saarnay marka aniga laftigeyga maxaan ku yidhahdaa ayaa ciidankii ee lai diray oo maxaan ku yidhahdaa oo meesha maxaan ku yidhahdaa waxaan niri bal maxaan ku yidhahdaa maadaama magaalada ay nabad tahay shacabka ay nabad yihiin marka waa kaas waa gartay marka ciidankaas galay xaafadaha magaalada miyay wada gaadheen mise cirifka unbay galeen maya magaalada ilaa iyo meel walba way gaareen dabcan kolleytaba maxaan ku yidhahdaa un waxaa la rabaa un xaflad inta la qabto oo ciidanka maxaan ku yidhahda yaa saldhiga booliiska lagu qoraa yaa dekeda maxaan ku yidhahdaa ilaalinaa magaalada meeqa controola la dhiga macnaha inta meela maxaan ku yidhahda ciidamada la dejinaayo waa qorshe military waay macnaha taasna kolleytaba gadaalan kasoo sheegi doonaa waa gartay waxaan maqalnay ciidanka dowladdu ilaa deegaanka eh, meesha lagu magacaabo hotel colombos inay gaadheen suuqa u dhowaadeen waxaa kaloo dadka magaaladu ay noo sheegeen ee ay ku eedeeyeen ciidamada dowladda inay tukaamo galeen ma jirta arrintaas maya waxba kama jiraan caas waa been aniga maxaan ku yidhahda joogay meesha haba yaraatee waa waa warar shan yaraa toonaan lahayn waa sababtoo ciidan oo wax qaadan kara iyo ciidan oo magaalo geli kara uma ahayn marka saale waa ciidan yar ayay ahaayeen runtii oo oo runtii isla markiina hadee anaaba maxaa ku yidhahdaa tegey oo maxaa ku yidhahda ciidamadii meesha ka soo saaray al-shabaab ciidankoodu ma ku jiraan magaalada wararka annagu aan helayna waxay sheegayaan inay weli ku jiraan magaalada idinku maxaad haysaan haarino hadday ku jiri lahaayeen anigoo hotel colombos tegey oo suuqa maxaan ku rahdaa baraawa magaalada maxaan ku rahdaa oo maxaan ku rahdaa oo oo soo korbeeray macnaha eh, ciidankii ka soo waday eh, maxaan ku rahdaa ciidamada eh, militariga xoogga dalka soomaaliya macnaha eh, maxaan ku rahdaa hadee aanay dhexbadayn lahayn magaalada markaan galaayana maxaan ku rahdaa eh, laba wiil unbaa ila socotay aniga guddoomiyaha degmada baraawe marka dee ma ma filaay macnaha eh, shabaab macnaha hadday joogaan eh, dagaala ka qarxi lahaa meesha Eh, aniga waxay gaarsiin lahaayeen laakiin fili maayo laakiin inay nagula dagaalamaan meel walba kolleytaba ayagu eh, kolleytaba anaga waa- waa rabnaa sababta waxaa ciidamadan iyo hubkaan u wadano waa gartay laakiin may ku jiraan magaalada hadda idinka kolley waad ka war heli kartaan magaa ma ku jiraan magaalada dhinacyo ma uga jiraan mise waxaad leedahay way ka baxeen magaalada kuma jiraan nimankaas haarinow hadday ku jiri lahaayeen tusaale ahaan caadiyanba waxaa waaye waa annaga shalay galabtii waxay weerar kusoo qaadeen buur colow oo toddoba kilomitr dhinaca maxaanku ragaa koonfurta dhinaca jidkan kuyi birow ama jilib xaggiisa baraawa ka jirta oo ciidamada maxaanku ragaa meesha ay deganaayeen ay casirkii weerar ka soo qaadeen ambush ay sameeyeen oo meesha maxaanku ragaa jidg jidgal ay sameeyeen maxaanku rahdaa xalay hadda maxaanku rahdaa waa magaalada hadday ku jiri lahaayeen ciidan yar oo maxaanku rahdaa oon taangiye wadan oon cabdibilyaal wadan oo lug ku socda iyo gobortoore iyo gudoomiyii degmada ma dhaafi lahayn bay kula tayaarino marka waxaa anaa ka jawaabaya marka ma dhaafi lahayn marka saa laleeya marka inaysan ku jirin taas cabirin laakiin hadday ku jiraan kulitaba wixii hadda ka dambeeya ma garanayn laakiin ilaa hadda ma hayno ma hayno hadday ku jiraan hade anagu diyaara unahay inaan kula dagaalano laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah in nimankaasi maxaan ku raha magaalada inay ka baxeen kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed siidi oo khadka telefoonka ugu warramaya haaruun macruuf dhinaca kalena haaruun macruuf waxa uu la xidhiidhay goobjooge ku sugan magaalada baraawe waxaana ugu horreyn weydiiyey in ciidamada dowladdu ay soo galeen iyo in kale
wallaahi xilligaan wadaadana waa ka baxeen raggii kaleeto maragtahay gaaladana waxay joogaan aan la lahaayo kuusan oo beeba meelhiisay joogaan sideed iyo tobanaa soo gashay kulan bay yimideen waa ka laabteen guri meesha sarkaalka wati guri meesha oo xooga wareers la yeeshay mid ayaga ahaa inta ka wareegay tabakaa yaroo meesha ku taalo maragtahay oo jebiyey wax yaroo lacag iyo wax yaroo maragta oome iyo waxjaataab waxaasoo ka qaatay jeeb soo gashaday meeshana waa ka naqdeen hadda xerada ay ku jiraan waa guurkay degan yihiin meeshay u naqdeen waa gartay intaysan noqonin halkeebay gaadheen magaalada markay soo galeen colombo colombo ma magaalada gudaheeda mise waa bannaankeeda meel laga soo gelay waaye meel laga soo gelay waaye magaalada kow meel laga soo gelay waaye colombo ay imaadeen waa naqdeen sideed iyo tobanay ahayn baabuur mawadin waa lugeynayeen meeshay imaadeen mida maaragtahay midka sarkaalka wati xaafad meesha ku leexday kuwa iyagan gadaal ay ka wareegeen tabakaadana intaas yar ujeesteen waana ka naqdeen waxwaaye aad iyo aad maaha anaga lix bilood lix sano ay wadaadaha noo joogeen wax dhib maku arkan qabyaaleed iyo iyo maaragtahay siska iyo rafaadna waa naga reebeen waa gartay marka n yay la kulmeen marka markay yimaadeen saaka dadka magaalada dadka magaalada kulmeen waa su-aaleen sarkaalkii wuxuu ahaay ciidankiisana maaragtahay waxaan wuxuu sameeyey wax yaro om om iyo wax yaroo lacag yaroo meesha lagu lagu iloob iyo wax yaroo meesha kaqaas wax weyn ma ahayn adiga waxaasay bilaabeen ma garan waa gartay marka hadda ciidanku halkay joogaan ciidanku waxay joogaan beebaha saawisko beebaha meel koraysay joogaan oo ciidanka shabaabka deganaa jirtay oo lagu tababari jirin mehay degan yihiin waa gartay n al-shabaab magaalada miyay joogaan hadda maya waa gartay xaggee bay aadeen mana naga dheera meelaha ku jiraan kulle waa ka baxeen meelaha dhowdhow ay nagu jiraan ma dheera laakiin hadda wax mu noo muuqda male anaga banaanka hataa ma aadno guryaha ku jirnaa waa gartay maxay idiin sheegeen intaysan bixin al-shabaab walle adiga gaalada gaalada laisku jiro gaalada yalal hadda gaalada maragtahay wax yalal badan gaalada yalal macaamiloon waxaas ay yiraahdeen n maxaad ka rajaynaysaan dowladda iyo ciidankeeda maxaad ugu baaqi lahaydeen waxa uu baaq lahayn waxa uu baaq lahayn ciidanka hadda edebsanayn oo iyaga xakamaysa oo ahayn inay magaalada noo soo gelin oo meeshooda ku haystaan hadda ilaahay ka baqayaan waxa saasa uu baaqeynaa maaragtahay wax oo edebsan oo maaragtahay oo lijeeda ku socda waa la fahmaa wax loo talanayn hadday yihiin oo waxay marka iyo agaarkaas ku maqlan hadday yihiin inay maaragtahay ay alla day ka cabsadaan inay magaalada noo soo gelina kar uu baaqeynaa waxaan maqalnay hadda annaga dekadda dekadda agagaarkeeda inay weli joogaan al-shabaab weli maya maya hadda raggii maaragtay bahra dadka horta waxay ku badan yahay guryaha lagu wada jiraa al-shabaabna maaragtay intii dujoog lahayd waxwaaye ee waan meesha ma soo geli lahayn al-shabaabna waa sal casir ayaa ugu dambeysay aniga inay maaragtahay magaalada ay ka baxeen waana ma dhadheero meelaha agagaarkay ku jiraan laakiin hadda magaalada gudaheeda abuu maya waa gartay markaad leedahay magaalada agagaarkeeda halkee baad ka hadlaysaa deegaanaday joogaan waa magaalada magaalada baday ku taalla mogtahay badana waxawaaye agaarkeedana waa iska hood meelahaaseedi waxawaaye meel ay ukala baxeen had kulli mal oga karo jugtaan maaragta haddii aan ogaanay waa nin walba ninkii guri galay iyo ninkii baxsadii ay naqdeen raggii guri joog dhammaantiis gabagiisa dad guura u badan ee wixii tabar reebtay anagoo kale ahna waa iska joognaa ma garan
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka ku nool magaalada baraawe oo khadka telefoonka igu warramayay magaciisana aanu qarnaysa waa dhinaca amniga ah dhinaca kale mid ka mid a odayaasha deegaanka ayaa isagu sheegay inay soo dhoweynayaan ciidanka caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa khadka telefoonka la xidhiidhay ugaas maxamed macalin fiqi oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka oo kuna sugan magaalada baraawe waxayna ugu horreyn weydiisay xaaladdu siday tahay
alxamdulilah magaalada xaaladeeda aaday u fiican tahay aaday u fiican tahay wax dhiba ma ka dhicin ciidamadii mataqaanaa banaanka la geeyey banaanka la dejiyey maaragtay odayaashayni dhaqanka iyo nabadoonadayni ayaa codsanay in banaanka la dejiyo banaankay degan yihiin gudaha magaalada wax dhiba kama dhicin maasha allah waaye aad iyo aadaan usoo dhaweynay ciidamada amisom iyo ciidamada mataqaanaa militariga maaragtay dalka soomaaliyeed marka xogagii al-shabaab ee degaanka jooga xaggee aadeen wallaahi markaan ku waramo waxay ka baxeen waxay aadeen awalba maaragtay eh, maadaama ciidankan awonkiisii oo uu kusoo dhawaaday een deegaanka wa- ay ka baxeen wax yaroo mataqaanaa oo meelaha ku dhuumaaleysa maahana inta kale waa baxday wax yaroo meelaha xabada ka dhiraya shalay aan ugu qabsaday ilaa saaka iyo xoogaha wax saasay maahayn xaaladana aaday u degan tahay maasha allah waay ma gashta markii ciidamada ay soo galeen degmada baraawe maxaa khasaaraha u dhacay allaha naga haay wax khasaaraha hadda dhacay ma jirto oo annaga aan odayaasheena aan ma jirto shacabka wax ma gaarin maasha allah waaye nin walba gurigiisoo joogay reerkiisoo joogay awalka hore annaga dhahnay nin walba gurigiisa ha ku jiro ha fadhiyo nin dhaqaaq suubiyou jirin marka waxa waaye cabsi inkastoo iska jirtay laakiin alxamdulilah hadda maasha allah waaye aaday u fiican yihiin shacabka wax dhiba ma gaarin faqi waxaad iiga warantaa marka markaan dhinacaas uga baxna xaaladda guud ee degmada baraawe hadda ay ku sugan tahay degmada baraawe bal waxaad iiga warantaa taariikh ahaan Laakiin- taariikh ahaan maxaa degmada baraawe nooga sheegi degmada kartaa ha taariikhda degmada baraawe horta waxa waaye markaan kaaga sheekeeyo taariikhdeeda taariikh yar ma ahan kun iyo shan boqol oo sano camal ay maru haysaa taariikhdeeda muddo maaragtay en sbaanishkii iyo bortugiiskii iyo dhulkay kusoo degeen waaye taariikhdeeda aaday u dheer tahay makasabi iyo sii barqash inkastoo sida cad ay ka mid tahay magaalooyinka qadiimka ah ee soomaaliya ku yaalla ay ka mid tahay haddana markaad fiiriso magaalo wali waxbay caan ku tahay magaalada baraawe maxay caan ku tahay oo lagu yaqaanaa xagga nabadgelyada caanay ku tahay xagga wax soo saarka maaragtay en kalluumaysigana caanay ku tahay sida ganacsigana caanay ku tahay sida koofiyaasha lagu suubiyaa sida dekedna way leedahay mataqaana waxaa kusoo dego en mataqaana raashinka iyo waxyaabaha mataqaana oo la dhoofiyo waxyaabo badanaa ka maaragtay ay caan ku tahay markas waxyaabaha kalaad taaban kartae wax soo saarka ama farsamada ah ee ay caan ku tahay degmada baraawe maxaa ka ah mid ah waajib bambaasay ku xiran tahay degmada baraawe waxay ku xiran tahay mataqaana en zanzibaaray ku xiran tahay ilaa mataqaana io sheegan laamiyay ku xiran tahay marka waxa waaye ayada dhaqaalaheedii intaasay ku xiran tahay sida maaragtay koofiyaasha loo dhoofiya sida maaragtay io sheega ganacsiga loo dhoofiya sida maaragtay en dhigaha maaragtay malayga oo mataqaana ayaa loo dhoofiya sida maaragtay afsawaaxiliga ay ku hadlaan dadka deegaanka degan marka dad waxa waaye ganacsigooda aad u dheer waaye aad u dheer waaye ay isku xiran yihiin waaye dhulkaas iyo inta maanta marka waxyaabaha dadku ay soo saaraan ee farsamo gacmeedka ah maxaa ka mid ah farsamada gacanta waxaa ka mid ah koofiyaasha sida alindiga sida maaragtay ii sheegeen maaragtay harqaanka maaragtay waxyaabo badan ay caan ku tahay jirto sida maqaarka oo kale sida kabaha oo kale waxyaabo badan ay ay caan ku tahay jirto ma gasto
marka doomarka oo kale oo badda ay ka kalluumaystaan ay caan ku yihiin marka marka waxaad ka warantaa dadka waxaad ii sheegtay in ay dhul badan oo xeebeeda sida laamo sansibaar inay meelo badan ku xiran yihiin marka dadku ma dad socoto ahba mise waa dad degan oo aan dhaqdhaqaaqin dadku waa dad nooceeya degaanka dad falata ana waa ku jiraa dad deegaanka oo degan oo mataqaanaa ii sheegeen beeraley ayna way jiraan dad mataqaanaa ii sheegeen maaragtay hoolale ayna waa jiraan dad mataqaanaa ii sheegeen ganacsigan ay aad ugu dheereeyaan hadda aan kuu sheegayn waa jiraan iyo kalluumaysigan aaday u jiraan marka degmada baraawe muddo dheerba gacanta al-shabaab ay ku jirtay hadda marka aad fiiriso wax soo saarkii degmada heer intee leeg buu maraya hadda markaad qiyaasto wallahi hadda markaan qiyaaso horta heerkii ma- marka hore uu ahaa hadda maanta ma joogo laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama maamulkii en dawladda soo gaaray in mataqaanaa ay sheegeen waxyaabihii ee lagu kasi jiray iyo mataqaanaa waxyaabihii ay qaban jirtay iyo mataqaanaa iskuulka sida maaragtay en maaragtay ku- wixii shitaaladii iyo mataqaanaa koofiyaashii iyo dhoofintii sansibaar iyo wixii insha allah kadib bilowdaan rajaynaynaa hadii ilaha kaasi wuxuu ahaa ugaas maxamed macalin fiqi oo ka mid ah nabadoonka nabadoonnada degmada baraawe oo khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud cawaysin wanaagsan ba idil ahaantiinba halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ay noo soo diyaarsay falastiin axmed iimaan
waxana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah dr xasan xaaji maxamed shuuriye dr xasan waxa uu ka howlgalaa dalka imaaraadka carabta isagoo ka howlgala cisbitaalka raashid qaybta cudurrada faafa oo uu ku takhasusay sidoo kalena waa bara ka tirsan jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho dr xasan waxaan ka waraysan doonaa cudurka iboolaha oo cabsi badan ku haya caalamka haddana xooggiisa ka jira dalalka galbeedka afrika waxaan wax ka weydiin doonaa cudurkan iyo siyaabaha uu u fido iyo waxyaabaha ka hortagaya ilaa iyo hadda la gudboon dadku in ay sameeyaan En, marka ugu horeysa dr xasan en, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aasha ugu horeysa ee aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay goorma ayaa markii ugu horeysa cudurkan dunida lagu arkay Ah, cudurkan sidiisaba ebola virus wuxuu ka bilowday ah, eh, central africa congo republic wuxuuna ahayd markii ugu horreysay oo la arka kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii markaas oo uu ka dilaacay ah, tuulo yar oo la yidhaahdo yambuka tuulada yambuka la yidhaahdo waxay ku taallaa webiga la yidhaahdo ebola jinkiisa waana meesha viruska magaca laga siiyey isla xilligaas waxaa kaloo dhacay magaalo kale tuulo kaloo yaroo iyadana nasaraata la yidhaahdo suudaan ku taalla ayuu cudurku ka dhacay laakiin midda tan hadda yambuko ee ku taalla webiga ebola jinkiisa ayaa noqotay midda cudurkii magaciisa la siiyey sidaasaana loogu bixiyey ebola virus marka haddii ilaa iyo muddadaas cudurka uu soo jiray maxaa keenay in daawo aan loo hayn ilaa iyo hadda cudurka waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah aada muhiim u ah. actually waxa weeye horta saa la socotid banasiib daro cudurkaani wuxuu ku dhacaa wadamada fakriga waa cudur aan outbreak ah oo mar on soo dilaaca joogto aan ahayn ku dhicidda dadkana waxyaalo badan aa loo baahan yahay shuruudo ah oo xiraya habkii cudurka laisku gudbinayo saa la socoto cudurkaanu waa wuxuu hoostagaa cudurada la yidhaha zonosis oo ah xayawaanka laga qaado gaar ahaan xayawaanka kan maaragtay duurjoogta ah Eh, ilaa iyo hadda xaqiiqda la hayo waxa weeye baasha koboliga la yidhaahoo kaleeto inay sida cudurka ay tahay iyadoo aysan u jiranaynin marka dadkii ayaa dhaqanka especially wadamadaas gaba- eh, eh, afrikada dhexe waxay cunaan daanyeeradii daanyeerkii markii la qalayo ayaa xibnihiisii gudaha iyo waxaasoo dhan waxa waaye viruskii hadday infected ku ahaayeen qofkii ayuu ka qaadayo qofkii ayaana markuu ku dhaco wuxuu noqonaa mid qofba qof kale u gudbiyo marka maadaama uu yahay wax isbaraadiga oo aan joogto ahayn maadaama meeshuu ku dhacayo ay tahay wadamo aada fakri u ah especially wadamadaas maaragtay central africa asalkeedii uu kasoo waxaysmeyn kastoo hadda west africa ay tahay outbregu dhaqamadaas eh, cunidda xayawaanka kaas oo ku kooban dad oon gaaba ku jira meelaha maaragtay oon afrikadaasa ayaa waxay keentay cudurkan inaan la siinin muhiimad aada u weyn saad la socotidna si combany oo uu u suubiyo research ee lacag badan loo geliyo wuxuu fiirinayaa financial outcome-ka kasoo baxaya marka dee wadankaas wadamadaasoo dhan wadamo fakriya weeye sidaas ayaa waxa ay u badan tahay inay sabab ay kamid noqon karto waxyaalaha cudurkan aan baaritaan xoog leh iyo istadi xoog leh aan loogu suubinin haddaa se fiirido hadda midda west africa markuu ka dhacay de activity aada iyo aada u weyna adduunka oo dhan hadda uu ku hayaa saa la socotid cilmi baarisyada hadda ay wadaan iyo shaqada hadda la wado waxaa kamid ah laba daawo oo la rajeynayo inay effect ku leedahay cudurka kan oo hadda la isticmaalo z m iyo a k ebola marka waa wax hadda xooggiisa loo soo jeestay mar haddii la arkay inuu u gudbi karo wadamadii qaniga ahaa iyo wadamadii hore u maray laakiin dhibaatada waxa weeye cudurka asal ahaantiisa cudur wuxuu ahaa ku dhacaya meelo gooni ah oo afrika kamid ah oo remote area africa u badan En, hadda si xowlahoo u fiday dhowr wadan oo galbeedka afrikaha u gaaray horey saanoo kale ma ugu fiday maxaa haddii aanu ugu fidinse maxaa hadda keenay inuu xowligan ku baxo
actually waxa weeye eh, sidaan oo kale horta hore ugama fidi jirin oo haddaad fiirido statisticada si toddobaatan iyo lixdii ilaa iyo hadda dhowr kol ayuu tuulooyin yar yara oo geographically ahaan ka fog magaalooyinka waaweyn ayuu ka dhici jiray taas ayaa ahayd meel yar oo go-an oo village yara laakiin hadda dhibaatadu waxa weeye saad la socotidba wuxuu cudurkii uu ka dhacay caasimadihii wadamadii oo infecti gareeyay marka populationkii dee caasimada waa populationka meesha ugu badan ee wadan walba uu degan yahay sidaas ayaa u fududeyday fududii inuu cudurku fido dhibaatada kaloo jirta waxa weeye cudurkan marka hore soo ugu yimaado meel waxa inuu ka yimaado xayawaankii waa in mataqaanaa daanyeerkii meeshii lagu qashay waa inay fidmeertii jirto markaas qofka ay ku dhacdo ayuu cudurkii wuxuu noqonaa cudur dadka uu isku gudbiyo oo qofka taabashadii iyo contactigiisa iyo dhacaamada jirkiisa ka imaanaya ayaa fududeynaya marka haddii meesha ay population badan dad badan ay degan yihiin waxa waaye fududiisii waa badnaane dhibaatada west africa ka dhacdana waxa weeye xayawaankii infectedka ahaa waxaa lagu qalaa caasimadii caasimadiina waxaa dad badana ku nool dadkii marka sidaas ayuu ugu fiday oo uu u noqday major issue maaragtay maadaama berigiisa central haddaan soo qaadano tii ka dhacay congo kale zair eh, berigii hore dhihi jiray haddaad fiiridid waxay ool ay ahaa jireen tuulooyin laakiin marnaba level caasimadaha oo aad breegaanu soo gaaro male caasimada oo aad breegu soo gaarana waxay fududaynaya large population dad badan inay exposed ku noqdaan cudurkii dabadeedna uu saas ku faafo waa mahadsan tahay een, doctor xasan een, dhegeystayaashaan siinaya asalaamu calaykum bahda v o a waan salaamaya adigii adinkay martida magacaygu waa cabdirasaaq maxamed inshaar joogo muqdisho waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo dhakhaatiirta inta badan waxay noo sheegaan cudurka ebola astaamihiisa iyagoo wacyigelin ka sameeya marka doctorka waxaan weydiinayaa cudurka ebola qofka marka lagu arko oo astaamihiisa lagu ga- lagu arko caawinaadda ugu horeysa u baahan yahay waxa ay noqon karto iyo qofka caawinayo waxyaabaha looga baahan yahay inuu asaga lafahantiisa isticmaalo si uu isaga jiro cudurkaas waa mahadsantihin waa su-aal aad iyo aada qiimo u leh waa run adaa mahadsantaha waxa weeye horta marka u horeysa astaamaha cudurka sida dhakhaatiirtuba kuu sheegeen eh, waxa weeye astaamo ku bilaabanaya xumad degdega iyo murqa xanuun iyo qofkii oo caajis iyo tabcaan noqda dabadeedna laba ilaa shan bil waxaa bilaabanaya calaamadihii baalkan lagu yaqaanay matagii shubankii iyo dhiigbax maqaarka iyo ka yimaada meelaha jirka dulduleela su-aasha aad see marka looga horteegi karaa waxa ugu fiican oo qofkaas loo qaban karo waxa weeye in goob caafimaadoo lagu karantiilo la geeyo maadaama qofkaas dhacaankiisa kaadidiisa saxaradiisa dhiigiisa eh, mukoosihiisoo kaleeto xataa eh, siimaanka oo infected yahay oo viruskii wado waxa ugu weyn oo la suubiyo waxa weeye in qofkaas la karantiilo si ummadii kale looga badbaadiyo maxay suubinaysaa qofka qofkaas ah, dhaqaalaynayda ama hano taas waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood qayb waa qoladii xirfadleyda caafimaadka xirfadleyda caafimaadka waxaa looga baahan yahay dee inay qaataan wax la yidhaahdo personal protective equipment waxa waaye inuu maaska xirto inuu koofi leeyahay inuu overallkii xirto sanaysana uu xirto mataqaanahay shaatigii oo plastiga ahaa oo aan dhacaankii waxba gudbinaynin golofis inuu haysto in la hubiyo kon- eh, dhakhtarkaas ama neersiga ama cleanerka sariirta tirtiraya dhammaantood inay saas u labisan yihiin oo la hubiyo in jirkooda iyo bukaanka jirkiisa aysan istaabanayn oo mar kasta wax u dhexeeyaan waxa u dhexeeyana ay yihiin waxaan dhacaanka soo gudbinaynin haddaa khamiiskii cadaayo kala qaadato oo ka suubsan suuf waa garan kartaa dhiiggii waa gudbi karaya laakiin hadday tahay plastic oo aan waxba gudbinaynin waa midda la rabo inuu qofku haysto dhakhaatiirtii iyo xirfadlayaasha caafimaadka runtii markuu cudurku dhaco dadka ugu badan oo cudurka ka qaada bukaanka waa iyaga sababtoo ah daaweyntii ayaa contactigii taabashadii ayaa badnaanayda saasaas loo baahan yahay say ku badbaadaan inay waxyaalahaas ka hortaga ay u labistaan qofka la joogaya bukaankii ee bukaankaas maaragtay ehelkiisa waxaa isna loo baahan yahay horta sida badan waxaa fiican in loo daayo xirfadleyda caafimaadka oo qofkaa la karantiilay aan loo ogolaanin booqashooyin iyo dad inuu yimaadaan haddiise laga maarmi waayo fa matalan qofkii cudurka ku dhaca caruur uu ahaa waalidkii ilaa ilaa inay joogaan ay rabaan waxa qasaba waalidkii in iyagana loo geliyo qalabkaas ka hortaga ah koofidii maaskadii maxay ahayto glafiskii shaatigii ilaa iyo lugaha iyo surwaalka iyo shaatiga isku ahaa oo oolka ahaa oo ah plastic oosan waxba soo gudbinaynin ay qofkaasi saas ahaato oo la hubiyo inaysan wax contactiya la suubinaynin dhacaanka ka imaanaya bukaanka hadday qofkaasu taa qof bukaankaas u gargaaraysa hadday cunugii oo kale saxaradii iyo kaadii wixii ka dhaqayda waxaa muhima inaan isla fahamno hadduu qofka cudurka ku dhacay kaadidiisa saxaradiisa matagiisa intaba waa khatar oo viruskiya ku jira marka waa in qofku galafis uu haystaa galofiskaas yihiin kuwa fiican oon dillaacayn marka la hagaajinayo oo la tirtirayo oo la dhaqayo qofkaas maaragta taas haddaan hal su-aaloo kale kusii dirto oo la xiriirta haddii qofkaasu dhinto waxaa la rabaa misna dadka duugaya inaysan qof walba ahayn ee dad loo tababaray oo qaabkaas eh, dharkaas ka hortagaa qaba uu noqdo oo aan qofkaas maaragtay jirkiisana la taaban annaga dhaqan islaamaan nahay qofka waa la mayraa hadday taas laga maarmi waayo xataa waxaa rabaa glofis oo aada responsible u ah oo ahaad glafiskii inuu qofku qaato la hubiyo in haba yaraatee contact qofkaas dhacaankiiyo jirkiisa waxa ka imaana aan lala suubin ama sideedaba loo di waa mahadsan tahay een, waxaa la sheegaa in cudurkan muddo qofka jirkiisa uu ku jiro ilaa dhowr een, koo iyo labaatan laba iyo labaatan maalmood muddadaasi qofka cudurka uu korkiisa ku jira laakiin aysan ka muuqan calaamadihii lagu garan lahaa haddii la baaro ma laga helayaa aflastin waa su-aal aad iyo aada u qiimo badan waxa waaye waxaan incubation periodka la yidhaahdo cudurkan maanta haddaad exposed ku noqoto qof jiran oo cudurkii qaba aada taabato si uu qof cudurkii jirkaaga uga soo baxo waxaa u baahan tahay saa sheegtaba laba beri ilaa labaatan iyo kow beri waxay ku xiran tahay tirada viruska jirkaaga exposedka ku noqda muddadaas markaa waa muddo aada iyo aada muhiim u ah number one muddadaas qofka ilaa calaamadi ka timaado horta qofkaasi cudurkii ma faafinayo matalan haddii qofkaasi uu kasoo tegay monorovia liberia oo uu soo raaco diyaarad diyaaradda dadku la soo raaco oo dhan haddii uusan calaamadii yeelan khatar kuma aha oo cudurkii ma faafinayo laakiin hadday calaamadii timaado then intii u dhow o dhan waa inaad karantiishaa sababtoo cudurkii waa faafin karaa ma la heli karaa incubation periodkii waxay ku xiran tahay stageka uu joogo dhiigagaan ka qaadnaa annaga bukaamaha dabarsamb iyo suspecta waa noo yimaadaan imaaraadka dhiigagaa qofka laga qaada dhiiggaasa continuousla aad ka qaada every alternative day maadaama uusan wax calaamada lahayn waa dhici kartaa in viruskii laga helo waa dhici kartaa antibody production i g m k in la yidhaahda laga helo calaamadahaasna waxay caawinayaan inuu cudurkii uu keeni karayo laakiin bresintamatiga si loo helo waa in qofka la karantiiraa maalin walbana dhiigga laga qaada waa mahadsan tahay een, markana dhegeystaha xigaan siinaynaa een, magacaygu waa khaaril cabdiraxmaan maxamed waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa dhakhtarka astaamaha lagu garto cudurka iboolaha iyo muddada inte muddada uu qaato cudurkaas inuu la garto muddo intee leeg baa lagu gartaa cudurkaas inuu qofkaasi hayo meesha haddaan laba u kala qaadno eh, qofka calaamadaha cudurka lagu garto calaamadaha cudurka lagu garto waxa weeye xumo degdeg ah madax xanuun jir xanuun murqaha oo qofku xanuuno qofka oo nuglaada oo maaragtay qof jiracsan noqda intaas waxay jiraysaa saddex labo ilaa saddex beri kadibna waxaa bilaabanaya calaamadihii caanka uu ku ahaa sababtoo ah xumad iyo madax xanuun iyo murqa xanuun dee influensadaba waa leedahay oo qofka influensada ku dhaco intaas waa ku arkee laakiin laba ilaa saddex beri kadib maxaa dhacaya calaamadihii uu gaar ka ahaa cudurkan qofkii wuxuu bilaabayaa matag wuxuu bilaabayaa shuban wuxuu bilaabayaa jirkiisa inuu dhiig ka soo yaaco marka uu yeelo bocoolo dhiiga ka buuxaan ama haddii kaletaba afka iyo uu dhiig ka yimaado marka calaamadahaas ayaa lagu gartaa markaas weye marka magacan viral hemoragic fever uu qaadayo xuma eh, xumadii dhiig bixidda lahayd ay imaanaydo calaamadahaas weye calaamadaha lagu garto de qofka eh, marka cudurka uu ku dhaco dabcan waa hore ayaa daawo malaha cudurkan saa la socotiin dhammaantiin laakiin wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo qofka cudurkaasi ku dhaco wuxuu u baahan yahay in la seexiyo meel intensive care oo waxa jirkiisa u baahan yahay la siiyo haddii uu qofkii fuuq baxay fuuq bixidii lagu soo cesho hadduu dhiig u baahan yahay dhiiggii la siiyo si loo waxyaalaha jirkiisa ka baabaa hadba loo soo celiyo waa jiraan dad marka ka raysta usually saddex ilaa afar sitimaan kadib qofku hadduusan dhimanba ka hor waa inuu ka badbaadiya u badan tahay tirada ka badbaadiya of course waa yar tahay dhimashada meelaha gobol boqol kiiba sagaashan waaye sababtay boqol kiiba sagaashan ku noqotana waxay ku xiran tahay institutekaas ama meeshaas caafimaad sida ay u qalabaysan tahay oo intensive care unit fiican ay u leedahay dhakhaatiirta la tacaalayo ay specialist u yihiin guud ahaan marka saddexda dale hadda cudurkaanu ka dhacay eh, guinea iyo liberia iyo sierra leone la isku daro dhimashadu waxa waaye boqol kiiba toddobaatan micnaheedu ay tahay adigu boqol kiiba toddobaatan dhibac sideed waa boqol kiiba toddobaatan iyo koof baan idhaahno marka labaatan iyo sagaal boqolkiiba ayaa ka badbaaday four weeks after ayuu qofku nu- inuu gelaya laakiin waxaa la rabaa oo adduunka o dhan la isku waafaqsan yahay si aad qofkaas gurigiisa ugu dirto in aad laba kol inta dhiig ka qaado labadii kolba dhiigga viruska laga waayo marka viruska laga waayo markaas ayuu qofkaasu ka bogsooda cudurkii oo uusan khatar ahayn uusan dadka u gudbi karin waa mahadsan tahay een, waxaa jira ditore in een, la sheego dadka cudurka ka raystahay in jirkooda uu yeesho difaac adag maxaa keenaya inuu difaacaasi helo mase dhacdaa inuu qof laba jeer ku dhaco alaaba horta qof laba jeer ku dhacay lama arag eh, laakiin waa runtaa qofka markuu ku dhaco qofka difaacu jirkiisa suubsanaa difaacaas waxa waaye waxaan la yidhaha antibodies haddaad fiiridid qaabka cudurkan loo daaweeyaba oo xataa soo qaadatid casiskii maraykanka ama midkii ma- cases-kan hadda ka jira ee dhakhaatiir ku dhaca cudurkaasoo liberia joogta dadka cudurka ka reestay dhiigooda ayaa lagu shubaa qofkan jiraan si difaacii qofkan uu suubsaday diyaarka aha ee viruskan baabi'i karay oo u baabi'iyo viruska qofka ku jira marka waa nuuc hadda waxa waayaba loo isticmaalo daawo ahaan in qof cudurka guranka ah oo cudurka hore ugu dhacay dhiiggiisa loo lagu shubo qofkan hadda jiran si maaragtay tirada viruska ay u yaraato oo ji- difaacii oo vi- oo qofkii samaystay uu u baabi'iyo viruskan Ma- wa- runtii waxa waaye haddaad fiirisid bishala hadda wadamadan oo aada hore mara maraykankaad joogtiin oo kaleeto labadii case labadaba waa lagu siiyey qof cudurka ka raysta dhiigooda laakiin hadda meesha waxaa ku jirta highly intensive care oo aada u sarreydaa jirtay marka de qofkii badbaaday ma wuxuu ku badbaaday shaqadii intensive carekii wanaagsanaaye loo qabtay mase wuxuu ku badbaaday dhiiggan lagu shuba maadaama labadiiba ay dhacday laakiin haddaan soo qaadano africa oo kaleeto zaire gabar waxaa jirta lagu shubay qof qabay dhiiggeeda infati ma aysan badbaadin inkastoo difaacaas ay ka faa'iideysan karto marka arrintan waa arrin cusub daaweynna waa loo isticmaalaa in dadkii hore cudurka ka bogsooda dhiigooda lagu shubo qofka hadda jiran isku tagga oo kale cudurka ma lagu kala qaadaa waa waa su-aal aada muhiim u ah oo haddii qofka uu cudurka ku dhaco oo uu qofkaasi dhimana ka badbaado sidii keiskii aan ka sheekeynaynay waxaa aada iyo aada iyo aada muhiim u ah in la ogaado in qofka ragga ah minadiisa toddoba sitimaan waa afartan iyo sagaal beri konton maalmood ay minadiisu ku jirto viruskii marka hadduu qof dumara uu u tago waa u gudbi karaa cudurkii oo cudurkii saasoo waa lisu yahay talada aan siino marka waxa waaye qofkii inuusan galmo suubin haddiise uu galmadii suubinayo uu isticmaalo condom waxaa kaloo jira in een, dadka ay isweydiinayaan ma jira qaab looga hortegi karo cudurkan ha waa jiraa cudurka qaab looga hortegi karo actually eh, waxa ugu wanaagsan oo qofka ama bulshada loo baahan yahay inay ogaato waxa weeye marka u horeyso cudurkan qaabka laysku gudbiyo cudurkan neef layskuguma gudbiyo waxaa laysku gudbiyaa contact taabasho marka qofka bukaanka ahay jiraan dhacaankiisa saan soo sheegnay nooc kastoo ay noqoto kaadi saxaro dhiig ilinta intaba viruskii waa ku jiraa markuu qofku jiran yahay waxaa loo baahan yahay marka qofkaas in aan la taabanin dhiigga iyo dhacaanka ka yimaada in la hubiyo inaadan taabanin sidaas ayaa marka waxaa daruuri ah in qofka cudurka qaba uu helo meel lagu karantiino oo isolation ah loona daayo dhakhaatiirta maadaama dhakhaatiirtii ay xirfadleyda caafimaadka marka habka ugu fiican oo looga hortegi karo waxa weeye in laga dheeraado contactina aan la suubinin qofka cudurka qaba oo maaragtay jiraan annaga hadda waddankeena oo kaleeto dee ma cunno maxaa la dhihi jiray daanyeerka waxyaalahaas oo dhan marka jaaniska soomaaliya xaggii xayawaanka uga yimaado waa wax aada iyo aada u yar waxa oon khatarta noo ah waxa weeye qofka diyaarad soo raacay oo kasoo tegay endemic area ee waddankeena yimaada hadduu qof jiran jiro waxaa fadlan ogaaw in aad dhacaanka iyo qofkaas wixii ka yimid oo dhan ama dhiig ha noqoto ama nooc kasta ha noqotee ay tahay khatar oo aadan taabanin oo aad ka fogaato aadna ku caawinto wasaaradda caafimaadka si qofkaasi loo karantiino isolation ugu jirto meesha loogu daaweeyo waa mahadsan tahay doctor xasan markana dhegaystaha xigaan siinayaa asalaamu calaykum magacaygu waa xasan macalin waxaan joogaa taxis magaalada dalas waxaan rabay dhakhtarka in aan weydiiyo ma lagu kala qaadaa neefsashada cudurka ma lagu kala qaadaa neefsashada ama sida qofku mar hadduu kula degan yahay oo kale haddii ay noqoto inaad meesha u jiifo oo joodarigiisa kala seexato ma lagu kala qaadaa okay eh, horta marka u horeysa su-aasha qeybteeda hore ee ah ebola neefsashada ma lagu kala qaadaa jawaabteedu waa maya Mm, ebola laguma kala qaado neefsashada qeybta labaad ee su-aashaada ee ah qofku meeluu jiifay haddaan jiifto de waxaa la rabaa qofku hadduu yahay qof jiraan oo dhacamadan sheegaya ay ka yimaadeen oo firaashkiiyo qoyan oo socket ah ah ku seexato haah waa khatar cudurkiina waa qaadaysa haddii laakiin qofku uu yahay qof iyooba de waa wax gooniya laakiin waxaan rabaa inaan meeshaan aan isla fahmno neef laguma kala qaado sida qaaxadoo kaleeto ama maxaa dhihi jiray waafgaabadoo kaleeto eh, maaha cudur aad saas neefta u kala qaadaysid laakiin waxaa ku qaadaysaa dhacaan qofkay ka yimid taabashadii haddii firaashkaa seexatay qofka uu dhacaan ku suubiyey waa khatar waana qaadaysa haddii laakiinse aadan contact firaashkaasi u yahay qof fayow dee dabax wax laga qaado male marka de ma aadan ii sheeginin qofka aad la joogto inuu yahay qof jiran iyo in kaleeto hadduu qof jiran yahay fadlan ogaaw dhacaanka qofkaas ka yimaada viruskiyaana ku jira khatarna waaye neefsashadana haba yaraatee laguma kala qaado hubaal waaye taas En haddii aad taabato korkii qofka oo aan laakiin qoyaan lahayn oo korkaaga oo kaleeta markaasi ah ma jirtaa khatar ka imaan karta okay fine eh, t- eh, waxa weeye horta qaabka cudurka loo kala qaadaa waxaa loo baahan yahay maqaarkii inuu meel ka dilaaco inay jirto wax dilaaca oo qofkii ilaa viruskii meeluu galo jirkaaga ka galuu rabaa haddii qofka jirkiisii qalalan yahay oo aad taabato gacantaadii oo gacantaadiina wax nabara lahayd janis lagu qaado ma jiro laakiin maadaama aan waxaan suubinayno ka hortag tahay haddouba qofku jiran yahay fadlan haddaad taabanaydo waa inaad galaafis qaadataa gacantaada xataa haddii ilaa wax gaari ma ogin cudurkuna daawo ma laha marka midda ugu badan oo aan suubi karno hubaasha ah waxa weeye hadday noqoto inaad taabato inkastoo maqaarkiisa uusan dilacsanayn dhiigna markaas lahayn waa inaad galaafis qaadataa si aan u hubinno inaadan adiga naftaadu khatar gelin En ugu dambeyntii maadaama cudurka hadda wadamo horumaray uu soo gaaray oo sida dalkan maraykanka uu ka mid yahay ma laga yaabaa intaasi ay soo dedejiso in la helo daawo ama tallaal cudurkan loo isticmaalo haddiise ay noqoto in hadda uu bilowda dadaalkaasi muddo intee la egay qaadan kartaa in la helo daawadii cudurka runtii eh, falastiin haddaa xusuusatid cuduradan viruska oo hadda la suubiyo tallaaladooda waa wax muddo badan qaata waxaan aan hadda ka hor la soconay h i v cudurka aidiska la yidhaahdo in la bilaabay ilaa siddeetankii ilaa haddana waxay maraysaa stage twogii oo xayawaan lagu tijaabinayo in tallaal loo helo waa garan kartaa siddeetankii ilaa iyo hadda soddon iyo jarjar ayaa kasoo wareegtay marka viruskan si loogu helo vaccine waa wax dhici kara laakiin waa wax muddo qaadanaya dif muddo dheer qaadanaya xagga daawooyinka haddaba daawooyin tijaabo ahaa jira waa macquul inay soo baxaan laakiin nidaamka wax lagu soo saaro markaan fiirino aan la fiirino cuduradii hore baarisyadii dhici jiray iyo daawooyinkii loo soo jee samayn jiray iyo tallaaladii waa wax muddo dheer qaadanaya aada u mahadsantahay doctor xasan yaar welcome
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa doctor xasan xaaji maxamed shuuriye oo ku takhasusay cudurrada faafa kana howlgala cisbitaalka raashid hosbital ee magaalada dubai dalka isku tagga imaaraadka carabta sidoo kalena bara ka ah jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena
aad iyo aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inala socodsiinisay barnaamijkaas oo kale waxaad dhegaysan doontaan axadda soo socota haddii eebba idmo haatana dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay goortii aanu idiin soo gudbin jirnay toddobaad walba xilligan oo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal af soomaaliga iyo taariikhdiisa dhow dadka daneeyaa sida ay u warhayaan boqolkii sano ee u dambaysay waxaa ku soo kordhay erayo fara badan oo ka soo galay dadyowga dariska la yahay socotada ganacsatada badaha isaga tallowda iyo maamulladii gumaystayaasha howlwadaennadii u shaqayn jiray barnaamij sii horreeyey sida aan ku soo sheegay ereybixintaasi wax si ku talagal ah afka loogu soo biiriyey iyo si sibiqa wax ku soo galayba way lahayd kuwa sida ku talagalka ah afka kaga midka noqday waxaa badanaa abuurkooda lahaa hay-addii ay dowladda soomaalidu taageeri jirtay ee guddiga af soomaaliga loo yiqiin iyo wasaaraddii waxbarashada xafiiskeedii manaahijta ee xukuumaddii kacaanka si kastaba ha ahaatee erayada dhowaan soogalka ah qaar ka mid ah ayaa baryahan si aan hagaagsanayn loogu dhawaaqaa markaas baa waxaa ka luma macnihii inay xambaaraan darteed loo abuuray aan haddaba tusaale u soo qaato erayadaa qaar ka mid ah oo warbaahinta af soomaaliga ku hadasha in badan aynu ka maqallo hilaadda mar laba toddobaad laga joogo ayaa baarlamaanka soomaaliya oo fasax ku maqnaa fadhiyadiisii dib ugu soo laabtay markaas baan duhurkii waxaan dhegaystay weliye dhacdadaa tabinaya oo leh madaxweynuhu wuxuu maanta si rasmi ah magaalada xamar uga furay kala fadhigii shanaad ee baarlamaanka soomaaliya maxaan haddaba ugu hakaday ee weliyuhu ku qaldanaa wax kale ma ahee waa ereyga kala fadhi oo aad uga duwan kii uu u dan lahaa marka hore ereyga uu weliyuhu u jeeday kala fadhi ma ahee waa kalfadhi wuxuuna ka mid yahay ereyada af soomaaliga dhowaan soogalka ku ah ee kun iyo sagaal boqol iyo todobaatanadii sida urakaca ah loogu soo biiriyey waayadaas oo maamulkii dowladda iyo waxbarashadaba la soomaaliyeynayey ayaa loo baahday erey u dhigma seshan oo afka qaraad ku ah fadhi wakhti qeexan ku muddaysan dad ay howli ka dhexaysaana ay ku kulmaan dabadeedna af soomaaligii la yiqiin markii inta laga doondoonay haddiiba laga soo heli waayey ayaa la tumay erey cusuboo macno ahaan kaa shisheeyaha dabooli kara halkaasoo ereyga kalfadhi uu ka dhashay marka labaad kalfadhi wuxuu ka kooban yahay kal iyo fadhi oo ah laba erey oo la isku kabay fadhise waa la wada yaqaanay ereyga kal aan laqbeeyo si dhallinyarada warbaahintu ay u ogaato halka uu ku isir leeyahay runtii ma aha erey macno qora xambaarsan maxaa yeelay ugu yaraan shan ayuu af soomaaliga ku leeyahay maantase midka aan u jeedaa wuxuu ku sal leeyahay hiddaha reer guuraaga soomaalida qayb ka mid ah oo ah xoolo waraabsiga sida la og yahay jiilaalka muggay tahay waxaa kala fogaada dhulka daaqu ku haro ee xooluhu ku soo barbixi karaan iyo ceelasha hadday oomaan loo aroorsado markaas bay barteen ariga lo'da iyo geela muddada ugu dheer ee mid waliba uu biyaha ka qadi karo geelu soddon cisho ayuu ka qadi karaa oo waa sababaha loo jecel yahay middood marka ay shubayaan waatay geeljiruhu ugu heesi jireen soddon inaad qadi sool inaad tegi ood sidii noqon saa biyaha ku cab arigu haddii uusan dhacalanayn isna shan ilaa toddoba maalmood ayuu biyaha moogaan karaa lo'duse saddex ka badan kaalin ceel kama maqnaan karto oo waa sababaha ay dhaqashadeeda u necab yihiin middood hawsha aroorkeeda iyo shubiddeedu waa wax dhib badanoo inay aaran tahay oo ballidu u waran tahay mooye aan laga nasan karin sheekabase sheekay keentaay waxaa la yidhi beri baa cid lo'ley ah ay diraac qoob culusi ku soo gashay waa siday ahaan jirtay ee odagii reerka lahaa ayaa hawshii aroorinta tii shubista tii fulinta xoolaha iyo tii dhaankaba wuxuu u qaybiyey dhowr barbaaroo uu dhalay markaasna wada tabargal ahaa midba kal iyo maalin la yaqaan ayuu ku aadiyey diraacdii markay dheeraatay cirkuna weli qaawan yahay ayaa wiilashii ku ka mid ihii intuu yaro jilcay wahsiyey gashay markaas buu kalkii uu lahaa wuxuu isku riday xanuun aan dhab ahayn si ceelka iyo shubaasha looda uu uga nasto hawshii uu kaasi kalkaa iska jirraysiiyey odaygii cid kale ayuu ku jaaday waxaase lagala haray hadal murti badanoo gadaalkii mahmaah noqday isaga oo wiilkii ku dhaga hadlaaya ayuu yidhi kallo aad ninkii diidow kii kalaba waa kan waa tahay dhowr toddobaad ka hor warbaahinta caalamiga ah oo tan af soomaaliga ku hadashaana ay ku jirtaa waxay maalmo badan tabinaysay colaaddii ka dhex aloosantay dalalka ruushanka iyo ukraa'ina taasoo sababtay jasiiradlamooda karaymiya in ruushanku la wareego si kama dambays ahna uu dalkiisa ugu darsado waa tallaabadii qaramada reer galbeedka ka caraysiisay markii dambana keentay inay ruushanka ku soo rogaan waxa sanctioniska lagu magacaabo ee durucdiisu tahay ganax diblomaasiyadeed mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed baryahaas ayaa waxaa magaalada bruksel lagu soo gebagabeeyey si ruushanka loogu tashanayay oo markuu xirmay go'aamo u daran laga soo saaray dabadeed weliyihii soomaaliyeed ee warkaa tabinayay ayaan maqlay isaga oo leh maraykanka iyo midowda yurub ayaa cunnaqabatayn cusub ruushanka ku soo rogay taasoo si xun u saamayn doonta dhinacyada tabarta bangiyada iyo guud ahaan ganacsiga dibadda ee dalkaas maxaan haddaba warkaana ugu hakaday ee uu weliyuhu ku qaldanaa sida kii hore isaguna wuxuu ku qaldamay adeegsiga ereyga cunnaqabatayn oo ah mid aan jirin kii uu u jeedayna ka duwan ereyga uu weliyuhu u jeeday sida aan hagaagsanayna uu ugu dhawaaqay wuxuu sax ku yahay cunaqabatayn ee cunnaqabatayn maaha inkastoo loo malayn karo haddana meesha cunna kuma jirtee waxaa ku jira cune oo ah dhuunta cunnadu marto oo u dhaxaysa afka iyo caloosha qaarkeeda sare magacyadiisa kale waxaa ka mid a hunguri dhuun booc xamad jidiin iyo midhaa kuwo kale oo hadda iga maqan sida kalfadhi waa laba eray oo la isku kabay kana kooban cune iyo qabatayn waa eray afka dhowaan soogal ku ah oo sidaan soo sheegay loo tumay inuu daboolo macnaha ereyga qalaad ee sanctioniska loo yaqaan marka la leeyahay dowlad heble waxaa lagu soo rogay cunaqabatayn waxaa laga wadaa waxaa la go'aamiyey in laga hor joogsado inay hesho danihii dhaqaale ama kuwii siyaasadeed ee markaa ka hor ay ku qabtay qolyaha cunaqabataynta ku soo rogay mar kale ereygu waa cunaqabatayn ee cunaqabatayn ma aha dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ee inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna sweden ra-iisul wasaaraha sweden ee cusub stephen lofren ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu dalka falastiin inuu falastiin u aqoonsanayo inay tahay dal xor ah oo madax bannaan arrintaasina waxay ka dambeysay golaha guud ee qaramada midoobay oo isna sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka u aqoonsaday falastiin inay xubin xubin aan buuxin inay ka noqoto golaha guud balse kor jooga ah haddaba arrimahan ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay brofesor axmed ismaaciil samatar oo baraka ah oo ah hormoodka kuliyadda james wollos ee jaamacadda macalaster ee gobolka minnesota
aqoonsigani waxa uu ka yimid kadib markii dee doorasha dhowaan ay ka dhacday bishii sebtember afar iyo tobankeegii waddanka sweden oo doorasho baarlamankii lasoo dooranayo deetana xisbiga ku adkaada uu noqonayo dee xisbiga soo saaraya ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahuna markaa dowladda uu dhisayo waa parliamentary system marka laba xisbiya oo iswata ayaa ku adkaaday oo ka ballaarina ee ugu weyni uu yahay xisbiga la yidhaaho social democrat oo xaggan bidixda siyaasadoodu ay tahay waddankaana taariikhdiisa lixdankii sannadood ee ugu dambeeyey dominant ku ahaa ayaa ku adkaaday oo dowladdii hore xaggan midigta ahayd ka adkaaday oo bedelay waxaana iyaga la socda oy coalition ku jiraan xisbi ka yar laakiin weli quwad leh oo la yidhaaho greens oo dadkan aada iyo aada iskugu hawla dabeecadda waddanka ciidda iyo dhulka iyo biyaha iyo hawada iyo waxaasi dee sida loo ilaalinayo wanaagooga oo environmentalist labada ayaa ku adkaaday iyagaa coalitionka imika wata oo isku jira oo dowladda cusub dhisay ninka ra-iisul wasaaraha ee guulaystana waxaa la yidhaha stephen lover marka waxay garteen inay aqoonsadaan palestine inay tahay dee dad jira iyo ummad jirta iyo state jira inay tahay ayay aqoonsadeen marka waa wax soo kordhay wey waan gartay waxaa jira in horay kuwo kaloo bariga yurub kasoo jeedaana horey oo aqoonsadeen ka hor dee intii aan european unionka la samaynin marka tallaabadan sweden ma keeni kartaa in dalal kale ay ku daydaan waa dalalka xubnaha ka midowda yurub ee xooga badan taa intaanan ka jawaabin in yar anti ku daro falastiin gudaheega falastiin dadaalka ay ku jirto in la aqoonsado arrimo dhowra ayaa hor jooga waxaa hor joogo ka mid a dee dowladda cabaas maxamuud cabaas madaxda uu ka yahay waa dowlad gabowday oo aada iyo aada maxaan ku dhahay corruptionku ku badan yahay oo kartideedu aanay aada u weyneyn inkastaba cadaawadda ha ku badnaato yuhuuddu ay ku hayse marka waxaa loo baahan yahay dad cusub oo eh, waxbartay oo adduunyada yaqaana oo dimuqraadinimada yaqaana oo shaqada ka adag eh, oon corruptionka ku badnayn in inay ka soo baxaan falastiin ayaa dadka badankiisu ay ku qaylinayaan falastiiniinta lafaantooduna ay ku qaylinayaan marka waxyaabaha horjooga ayay ka mid tahay inay tartan buuxa ay la galaan dowladda yuhuudda oo ay adduunyada kula tartamaan in halkaa laga soo saaro dad cusub oo karti leh oo aan corruptionka aqoon oo adduunyada la hadli karaa oo qadiyadooda ka dhaadhicin kara Eh, marka su-aasha adii haddaan ka jawaabo waxa weeye sweden eh, waxay quwad weyn bay ku leedahay iyo magac weyn bay ku leedahay wadamada reer galbeedka oo tirada wadanka ku nool ha yaraadaan oo ilaa sagaal malyuuni oo meelaha weeye dadka sweden ku nool laakiin waa wadan aada iyo aada adduunyada looga yaqaano galbeedkana aada looga yaqaano wadamada ho- aada hore u mareeya xagga dhaqaalaha xagga technologiga xagga aqoonta xagga nolosha bini aadamka wax walba qayb sare kaga jira Eh, kuna jira dee eh, waxaan ku dhahay european unionkana ka mid ah Eh, marka magaca ay leedahay galbeedka sweden ay ku leedahay iyo adduunyada kaleba iyo iyadoo european unionkana ka ah member weyn oo xoolo badan gelisay lacag badan oo iladu leedahay bay gelisay european unionka waxaa suurtogeli karaysa marka hadday dowladan cusub ee timid ay sii adkaato ay sii joogto eh, inay ka qayb geli doonto oo amba iyaduba ay ho- horseed u noqon doonto inay inta kale european unionka ku jirtana qaarkood ay soo geliso eh, arrintaa maskaxda falastiin in la aqoonsado way suurtogeli kartaa brofesor axmed ismaaciil samatar ayuu kaasi ahaa oo uu warramayey wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere aweysin wanaagsan idil ahaantiinba iminkana gebagabada idaacadda ayaynu joognaa waxaana idinku soo maqan codka hees uu ku luuqeeyo fanaanka xasan aadan samatar
doorsadaiyo shiiba iska doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey doorsadaiyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye uma dhiganin caashaqa inan soo dhaweeye xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaaliye Eh, xayaabi haddii baadsada adiga igu dhaaliye qabankaaga xadalayey adeegiyo labin jalayey sunaya casharinayadayey geesahaa u dhaadhacayey sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka sidaadhayda caanaha ilkahaaga dholka
heestaasi ayaan kusoo xidhinaa idaacaddii fiidnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo dabaylu haddadhina u rogaya dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhuuldaangumarida dhuldaangumarida dhuldaangumarida kumarila dhultaan kumarila dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhubo hawdi dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhubo kuuntaan aangumarila kunaangumarila kunaangumarila kumarila kunaangumarila
This program has come to you from the Voice of America, Washington.